aad maqlayseenba afar ruux oo rayid ah ayaa waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii nin hubaysan uu weerar ku qaaday masjid ku yaala degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catosh ayaa warkan ka soo diray baydhabo
hal ruux ayaa ku geeriyooday saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysan uu weeraray masjid ku yaala degmada afgooye xilli habeennimadii xalay salaada cisho laga soo baxay dadka ku dhintay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray dhammaantood waxay ahaayeen dad shacab ah oo masjidka ku dukanayay lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa weerarka ninkan hubaysan uu ku qaaday masjidka ku yaala degmada afgooye waxaana la xaqiijiyey in goobta uu ka baxsaday ninka tacshiiradda ku furay dadka masjidka ka soo baxayey xildhibaan cali sheekh cabdulaahi cali afgooye oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ee ka soo jeeda degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo v o a la soo xiriiray ayaa sharaxay dhacdada habeennimadii xalay ka dhacday degmada afgooye waxaa ka dhacay degmada afgooye dad oo masaakiin ah oo ku tukanaya masaajidka iyagoo masaajidka salaadii cishaha ku jiraan ayaa weerar lagu soo qaaday kolley dadka arxanlaabayaasha ayaa weerar ku soo qaadeen afar qof dhaawac gaaray adi waxyar kadib isbitaalkiyaa lala cararay isbitaalka afguye markii la geeyeyna hal qof halkaasuu ku dhintay saddexdii kale dhaawac ahayna waxaa loo soo qaaday hadda isbitaalka digfer ayaa lagu dhibeebayaa ciidamada amniga degmada afguye waxaan ka codsanaynaa inay baaritaan degdeg ay sameeyaan dowladda federaalkana waxaan ka codsanaynaa inay dadka dhaawac ah inay si degdeg ee wax loogu qabto caafimaadkooda ciidamada amniga degmada afgooye oo taga goobta falka uu ka dhacay ayaa howlgallo ka sameeyey mana jirto ilaa iyo hadda cid loo soo qabtay falkaasi mukhtaar maxamed catoosh v o a baraawe